بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبي ملكسي سين روغدان يوسي كستونين ديغايتان ولبه ودسين كلنا همين فيلا ka dhowaada barnaamijka kulanka warsan oo hamiin kastaba wakhtidan oo kale aysan ku dhugaysataan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo markii lagu reeb hamiignimada jimaa bahaaso sabtan iyo hagalaas qodobada uu ka barnaamijka kulanka warsan isinka dheegi doontaan waa naga socdaalena siinkahay waliba ku mid aha xildhibaane odayaal walgarad ka shiri magaalada baydhabo xarunta gobolka baay yaa sheegay intii walshalbadsado unka dhiina degmada berdaale isla maraxantaasna dhisowga golo deegaanka maalinta beri ee si rasmi ah uusan bilaabada doona haddaba meeshani inti xildhibaano ku tirsan baarlamaanka koonfur galbeed arrintaasi ku hadlaan xilla beelo gaariyo sheegeen anti waa lagu badsaday qaarshoona lendiidi oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheega doontaan saas oo kale weliba aysan dheega doontana wasaaradda amniga gudaha dowladda federaalka soomaaliya oo faahfaahin ku biidiy ammaanka dalka soomaaliya haddaba wasaaradda amniga dowladda soomaaliya ku warqabtay guud ahaan dalka soomaaliya antiya aan ku warbina guud ahaan ammaanka dalka soomaaliya maxkamadda ciidanka qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya weliba xukun dil iyo habso daa'iman yay ku xukuntay eedaysanyaal lah ka eeday anti dembiishal duwanka galeen magaalada muqdisho caasimadda dalka soomaaliya oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheega doonta saas oo kale waliba uuna siinhayna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya oo sheegay inti kurbiroogda iyo galanti lingeli dastuurka dowladda federaalka soomaaliya taasin iyo sheenaasa anti waddanka dadkanka hakana haddaba meesheen inti xildhibaan ku tirsan baarlamaanka federaalka arrintaasiisu ku hadal oo ka barnaamijkiiya ka dheega doonta wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka soomaaliyana weliba wasaaradda gaashaandhigga kala kulamay saraakiil ka tirsan ama saraakiil ku dareertii midowda yurub haana c o reedan dayactirow ka suugiyeen wasaaradda gaashaandhigga madawiinaga maamulka galmudug axmed du'aale geelle xaaf oo ku hadalay wadahadalladii ahlusunna wal-jameeca iyo seedowkii dhuusamareed hataba ahlusunna wal-jameeca iyo maamulka galmudug iska biiri doonana siyaasadda ka jarta deegaanadaasi hooyo iska biiran dega doonte barnaamijka kulanka warsan qodobadaas iyo qodobo kale iyo owka ka dheega doonta walina siin saaray waana siinla dareeri doonay anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed socdaala dhiniga farsamadana waliba galanguin isiyey cali koronto ha ka dhowaada markel iyo markel barnaamijka kulanka warsan hamiinimo arbaca galaasuu talaadan iyo bahaasta aragdan iyo ka eedanta shanta bille lama-iyo tobanaad ee diseembar sanadka labada kun toban iyo toddobada weli dhegaysateena qodobadinka weyn ay barnaamijka kulanka warsan magaagay socdaaliw idaacadda warsan oo farsamada korontuu weliba san lahaa hamiin fayl ku bilaabay xildhibaano odayaal walgorod deegaanada koonfur galbeed ha ku jeeda iyo ka shiri magaalada baydhabo isla maraxantaasna sheegay anti walbadsi inka dhiina degmada berdaale ee gobolka baay xilliya dareerta dhisowka golo deegaanka degmadaasi shirgeega ka dhii magaalada baydhabo xarunta gobolka baay isla maraxantaasna diiradda la ka saaray maamul dhisowka miseen suubyowka degmada berdaale iyo golo deegaanka sidaha tiyo marahayaan yaa waliba lanku hadalay arrimo fara badan oo iyo ku mid ayiin anti injeerna beeliska gobsadahayti sida xildhibaanada shirka geeka ka weeldhaday magaalada baydhabo iyo sheegan hataba xildhibaano walgorodo odayaal dhaqameed oo geega magaalada baydhabo shirka gobodi waliba hadaladii ku mid tahay maanta waxaan ka hadlaynaa shirka jaraa'ib aan qabanayno wuxuu ka mid yahay dhismo oo ka socota degmada berdaale waxaana jooga ma aragtay wasiir wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed iyo hay-addii loo hil saaray ma aragtay yaa wada joogaan dadkii lahaa oo ilaa amisom waxaa berdaal laga soo iibsanaya dad oo isla lahaayo isla ogaa oo ninkii waxle iyo ninkii kale yaa waxooda waa qiibsadeen waxayna ku qiibsadeen si wanaag iyo wadajir ay ku qiibsadeen tan kale ninkii wax ku sheeganaya berdaale waxbaan kulahaan jiri jire dad baa jooga meesha oo ma aragtay oo reero oo ma aragtay wax hore horeyba usoo qiibsan jiri weelashii wax lagu qiibsan jira meesha yaan tiradii lagu qiibsan jiraa taal ma aragtay dadka dhan waa u wada dhan yahay ninkii hadda wax ka qabana hadda nin marka hore aan qeyb ku jirin hadduu qayliyana hadda ma aragtay meel aan qeyb ku jirin haddii lagu hadlana waa eeb wey waxaan leeyahay ninkii qayb aan ku lahaynna yaa iswareerin ninkii oo ma aragtay mas-uul ahana walaalka mas-uulka ah adiga waxaa lagaa rabaa inaad taxgelisid waana mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu
ay bismillaahi raxmaan raxiim way salaamane bulshaweynta ka nool birdaale dad walaalee wahata olaadii wal ku dhahayay ma jiraan maamul alka dhisee la yidhi maamulkaas wasaaradda c r d iyo wasiir ku-geenkii wasaaradda arrimaha gudaha iyo beeldaajayaashii beeloo degnaayey la ku xukumaayey degmada birdaale oon dhan way waa ilaa iyo dawladdii siyaad barre ilaa iyo unisomti ilaa iyo maamuladii arare ilaa iyo maamuladii cabdullaahi yuusuf in maamuladii kale tan hay hadda ilaa iyo federaalka hata la geeli ilaa iyo koonfur galbeed hatana ilaa iyo hatan hakziyaadi dhulkaas bayse degnaayey beelo degnaayey bay hargaan hariin asharaaf dadkaas kulli isa degnaayeen walaajona qiibsadaayen horno borbalem ku dheegno waan kakan asingilay ku kooyeen dadka hata dadkasku horsheenka abaabulohay raalle makii hiidhi wabilahi tawfiiq bismillahi rahmaan rahiim magacay wayla raaya hildhibaan cabdulaahi nuur maxamed cabdulaahi yare shirkaana jaraa'id way ka saabsan yahay maamul samaynta degmada berdaale degmada berdaale maamula layn suub yahay ay suub yahay wasaaradda arrimaha gudaha iyo c r d lankii berdaale walka le unisom dee laha ka dhisdaayay dawladda cabdullahi yusuf laha dhisaayay wala laha dhisaayay lankii ardayuse kale adoo ardayse corruption waa ku jara ee siduu markii usu leeyi taas khalada yaa yaa tilmaamahay beel arday lambu walka lahay meela ardaysa beelo ka heliyeen walaasho qiibsadeen ergidio haraysadeen xildhibaanadii on arday hob ilahay mardhow ardaysa dooradaaya dhibma ku jara degmada berdaale unu ku wargamna lankii kale berdaale degmada berdaale walka lahaada jaray ardaysa usuna reer sheegadaw oo walbuusa ka lahaada jaray oo laku qadiina usuna caddeeyo haddala dhiso may ka bilaawne hormar badan ardaya consol halahayti xildhibaana consol deegaan halahayti walalaha qiibsaday lanki lan walba walaa isu dhahaya liya yaa yaa qaadaday ardaysa markuu arrintaasa yaa ardayda yaa ardayyaa jibaabna ardayso dadkan aftinina fadaani wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu bacda salaam ana may leeray hildhibaan sheegmad idow shirka jaraa'id may ka saabsanyaa dhisadda maamulka degmada berdaala ee dad shugul unka lahayna hafargiriyeen taasalunku jibaabohay taas oo madi walyar sharaxaad kooban anasiinku sii ee runtii berdaala maylka dhiso haya golaha deegaanka degmada konsolka halahay may dhiso haya dadki lahay i wasaaradii linka talagali c r d i wasiirka arrimaha gudaha oo shaqadiisba hayt runtii bulshadii oo beelaasba ka kooban aytay isla lahaytay populationkaba isla mathalaasina isafadii ilaa hatanaa walhanoodeerig aylema dheeg may ha mareena broseski linka talagali oday dhaqameedada lala shiri bulshada la wacyigeli oday dhaqameedada seminaarkii lahayan allasii dhammaysadeen ma ingudubayna ergidii ha huleen ergidii ha hareeyeen geeki may teeganyiin ha gebagebadii ha teeganyiin konsolladii ha hareeyoosho silin isdoorada fadi bes waan heri iyagoo hoolina fara kahaayan wasaaradii linka talagali iyo madaha c r d iyagoo intaas hooliyo juhwiga digaasay geliyeen dadki degmooyinka lahaayan mise degmada lahaay ee maamul iyo galantio kala kooyaan dhisadeen leehri macal dawladda federaalka iyo tan koonfur galbeed ee heer ilaa lisa-ansahi beelo oo degmadaasay qusayto walka lahaay walintu korhaylaa maamulaha marti kookabuundha iyo leerhaay heligii yuunisooma hayti dhabaadii ku ugnaadahaay kon abdillaahi yuusuf ahay idii madaasba hildhibaanka lahayti golo deeganka lahayti i idi kanka lahayne wili hata rajile yeena maylena walaagi adaleta langna makoo duusadaw hagba adangleta wada hadalaka weydiisadaas laakiin may sheegane ini degmadaasay brosesiasi sharafeen dareer sharciga la marsi populationkii deegankaasba ha ku jeedini raadle iskala wadayin geekana doorashada iyo gebagebe ata saas dartee beesha caalamka iyo dawladda federaalka itan koonfur galbeed ma in sheegana ini degmadaasay inka jarna war haabayaraato galalaasa la erhaw ama corruption la erhaw dadki lahaayana si sharafleen dhisadoo haya meel walla ka dhisaw bas gobsa ku dhiye lanku kursi fadaay kursigo kale lanku walaashay ku qaada dhii korto yaana raaliliska la ii ee maylana intana dheegaas iyo intana daawadaasad maamulka degmada berdaale si sharaf i wanaagle waa ka dareera sidii liinka talagalin waa ka dareera broces ina sidii c r d o arrimaha gudaha inka talagalyaa ka dareera maylana dadka oo deegan doorashada ha ku galohayo oo degmada xildhibaanada ha tafadohayo ha ku nagadohayo yoona maylana bulshadiisin hasan dooradaas eeda ma inka hanwiinta iniya walaya hata kasugunta lagu bedel dad oqoontiyaadle kartidiyaadle isiigna meelijaysidaasanledna dadkii ilaahay alaf anka waalina ma in sheegane ini bulshadaasa in adeegan walaagi hogogayo leyin degmadaas belata haddii dawladda federaal ka qabtay haddii tan koonfur galbeed qabto weydiyaan bulshadaas horumarsha ka shaqeeyaan isigna saasalasin dooratyaaledna eedan mahasantiin shirkaan jaraa'idin taasa ka kooban yi waagaag dhumaystayaal xaanas waliba hayna xildhibaanad odayaal walgorodka shiri magaalada baydhabo isla maraxantaasna ku hadlaya arrinta degmada berdaale
mas'alo wal isweydiiye kolmarydi taariikhu muwafaq medical center ma isku taalo allah mar hor iin sheegdi maaweelo owlaada lixdidraahiyey madi madi mas'alooda hoobadeerta shilaaya mayuren caafimaadna muwafaq medical center masqantaa hoo kahayti dhakhaatiir maskan leh mawlaada aqoonka shabi meelkala adoo iniinbana muwafaq medical center yay madohayla fiiri maxdayaasa xaqiiqu ah mar hori la ogaad meeldhaanta way waay muwafaq medical center may kaloo kiindheera mishiinee casrige malyuumaadlanka doorsadaana meeliyo tubiyiin ahaa muwafaq medical center mashiinee casriga ee muwafaq medical center dhakhaatiirta dhoogta ku howlgalaasi walba ku mid ahaa ultrason lakabaaraw wadnaada keliyaalka beerka iyo weliba kaada heesta iskaan laadar oo akhriyaw guud ahaan cudurka ka jara jirka bini'aadanka shaybaar casri ah oo lakabaaraw cudurada shalgadiisan sida kaadada dhiigga saxarada iyo weliba cuduro kale wali kaloo ku howlgolaya dhakhaatiirta shale dhakhtarka owlaada bediatrigi dhakhtarka cudurada guud iyo dhakhaatiir kale oo aad an badan
wasaaradda amniga dowladda federaalka soomaaliya waliba faahfaahin ku biidaya amniga dalka wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed abuukar islow du'aale oo geega la hadlay warbaahinta yaa wali faahfaahin ku biyaya tillaabooyinkii ciidanka dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan haan ammaankiiyo qaadeen siduusa dalkan dhiki maxamed abuukar islow du'aale wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalka soomaaliya waliba uuse tilmaamay inti meel wanaagsan uusmarahay howlgallada laamo amniga soomaaliya iyo ka xaqiijihayaan guud ahaan ammaanka caasimada dalka soomaaliya ee magaalada muqdisho iyo gobollada dalka soomaaliya maxamed abuukar islow wasiirka wasaaradda amniga dowladda federaalka oo ka hadlay kulankaasi waliba hadalay isku mid ahay marka soomaalidu waxaan samaynaa marka london laga soo noqdo kadib waxaa la sameeyey assessmento oo maamul goboleedyada la tegey gobolka banaadir meel kastay ku sugan ciidamada militariga booliiska waxaa la soo sameeyey tirikoobkooda dhab ah matalan tusaale ahaan haddaa usoo qaato booliiska booliisku waxaa hadda aan xaqiijinay in qof walboo booliis ah farahiyaa laga qaaday magaciisa da'diisa dumri rag waxay yihiin hadduu qofku curyaan yahay dhimasho hadday jirto waxaasoo dhan waa rikorgaraysan yihiin goobta uu ku sugan yahay askarigaas waa la helayaa marka intaas shirka london kadib intaasaa laga faa'iiday intaas waxaa dheer waxaan kaloo ka faa'iidnay inaan hadda ogsoonayn baahida ka jirto booliiska matalan hadday noqon lahayd police stationka wuxuu agab iyo wuxuu u baahan yahay hadday noqon lahayd ciidanka tababarkay u baahan yihiin sidoo kale waxaan ogsoonahay darajada uu leeyahay askari kasta oo ku sugan waddanka soomaaliyeed ama ka tirsan ciidanka booliiska qorshahaasi xaqiiqda waa markii london lagu soo heshiiyey amison inay waddanka si tartiib tartiib ugu baxaan ilaa labada kun iyo labaatanka si tartiib inay ugu baxaan waddanka marka sidaas darteeda waaba bilaabnay olready oo dhowr bil ka hor waxay ciidamada booliiska soomaaliyeed la wareegeen jaamacaddii ummadda ee ku taalla magaalada muqdisho ayay la wareegeen waxaana halkaas ku sugnaa ciidamada burundi waxaa halkaas la wareegay ciidamo gaaraya afar boqol iyo xoogaa oo booliis ahaa goobta la wareega sidoo kale waxaa dhici karto bish sanadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka oo maalmo ka dhiman marka la gaaro ayagana tartiyo ugu bixi doona inta markaas loo qorsheeyo ciidamo soomaaliyeed oo hadda aan ogsoonahay tababarkii u baahan yihiin ama agab intii u baahan yihiin aan la wareegi doono mustaqbalka hadduu ilaahay raayo n waa mahadsantaha dhaqaalahaas n waxaa badan waxaa ballan qaaday wadamo badan matalan tusaale haddaan usoo qaato waddanka jarmalka wuxuu ballan qaaday inuu saaciidaha ciidamada booliiska soomaaliyeed sidoo kale waddanka ingiriiska ama u k wuxuu ballan qaaday inay taageerayaan ciidamada nisa laakiin shirkan waxaa ka soo baxay muhiimaddiisa maanta laga shiray in baaritaanka iyo xoogaha dhabta aan raadinay ee booliiska iyo militariga oo halka maanta lagu soo lagu soo bayaaniyay ama lagu soo bandhigay marka arrintaas international community waa la sheergareyna mar hore in ciidamada iyo qalabkay u baahan yihiin marka waxaan rajaynaynaa mustaqbalka dhow in ciidamada soomaaliyeed marka loo dhammaystiro agabka iyo tababarka iyo waxay u baahan yihiin in hadduu allaha wooda la yidhaahdo ay la wareegaan waddanka sidoo kale waxaana meesha laga maarmaan ah in shacabka soomaaliyeed ee ciidankooda ay dhiirigeliyaan ay garab istaagaan ee howlaha adag ay ku jiraan ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan xaqiiqda markaad u fiirsato ciidamada amniga qaybahooda kala duwan waxay ku jiraan duruufo adiga ku shaqaynayaan qoraxday taagan yihiin hadduu wedarka isbedelo roob hadduu yimaado way taagan yihiin mana gambadaan waxaa dhici karta in qoriga xabadda koowaad ama qaraxa koowaad ay isku dhigaan iyagoo badbaadinaya mas-uuliyiin iyo shacabka soomaaliyeed marka ciidamada aad iyo aad iyo aad ugu mahadcelinaa arrintii ama waddanka waxay noo haayaan waa nimaysantiin waagaag dhegaystayaaalkaas waliba ay wasiirka wasaaradda amniga dowladda federaalka oo ku hadlayay xaaladda guud ee ammaanka dalka soomaaliya
irii hoos ah i ammaan abaar i aarang udur i aafimaad iskudhay isbitaalka aquuna aadana jingman ee iskanagna malee aman dheera ogaani alew sirtamaankuun gudaasha iriididhiida i waakii baryoba ee midkii aragtidiis waaye ida iskarabay umbo araawe arlaada baan rogi ma arawna ilow iridahan ku muudahayna ma udur dheeraday absheeli waaya idika reebay iniisi sheegan walku hoonya aynoga haka arag yaa imidkan adwa ambo aniiba ejibiiga yaraabi inamaysi iniiska fiirada isbuunyo iniiska dhiigta udur daawalaan ee eebigay masheengne aquuna medical center ma seeto adiina maku daawaysato intii koo dambaytana ha in sheegdo akhuna medical center isku dhama ee aan moogatay isbitaal aqabka caafimaadka inna unkumoganayne umutuka daawaysid akhuna medical center yamayba kiinka diyaaraha dhakhaatiir khibradan le adeega caafimaad marna go'aansaday
maxkamadda ciidanka qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya weliba xukun dil iyo habsi daa'iman iyo ku xukumena afar qof oo la ka-eedaya intii dembiishal duwan iyo ku galeen magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo geek weliba oo tilaada hayti iyo xukunka riday afar lan oo la ka-eedayay haana si oo ka eedaysanaay intii dembiishal duwan iyo ka galeen gudo magaalada muqdisho gudoomiyaga maxkamadda derajada koowaad ee dowladda federaalk soomaaliya xasan cali nuur shuute oo ku dhawaaqay xukunka regon yo wali sheegay intii dhammaantiyo regon lah ka heli dembiyadii horey lahan ka eeday waana dhabeeto wala lah ka eeday wali nuuse sheegay gudoomiye shuute idiinka ganacsanayn xukunka iyo riddi maxkamadda intii racfaan usugu qaado dakor isla marxantaasna muddo la sugo koro maruus arrimoogasiyo arrimo kale ku hadlayay guddoomiyaga maxkamadda derajada koowaad ee dowladda federaalka soomaaliya weliba hadaladiisu ku mid tahay ujeeddu xukun maxkamadeed taariikhdu markay ahayd soddonkii bishii kow iyo tobanaad laba kun toddobiyo toban maxkamadda derajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay markii saddexaad u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaasha kale ah kow cabduqaadir abuukar shaacir afartan jir ah ina maano shaacir ku dhashay xamar labo maxamed cumar akiile afariyo labaatan jir ah ina shoobto shaacir ku dhashay xamar saddex daa'uud maxamed cali afartan iyo toddoba jir ah ina xasno maxamed ku dhashay shabeellada hoose afar cabdulaahi ibraahim geesey afartan iyo siddeed jir ah ina dahabo maxamuud ku dhashay galgaduud kuwaas oo xafiiska xaydhaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey dembiyada kale ah ka mid noqosho ururo hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka qaran dumis iyo xasuuq dad shacab ah eedaysanaha koowaad cabduqaadir abuukar shaacir waxaa si gaar ah loogu eedeeyey qaraxyo lala beegsaday saddex maqaayad oo ku taalla waddada maka almukarama kuwaas oo kale ah maqaayad ka soo horjeeda hotel wehliye saddex iyo tobankii bishii saddexaad laba kun toddobiyo toban maqaayad ka soo horjeeda wasaaradda isboortiga shantii bishii afaraad laba kun toddobiyo toban iyo baar itaaliya siddeeddii bishii shanaad laba kun toddobiyo toban sidoo kale waxay ciidanka amniga gacanta ku dhigeen eedaysane cabduqaadir iyo eedaysanaha labaad maxamed cumar akiile oo wada gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa shan iyo tobankii bishii shanaad laba kun toddobiyo toban eedaysanaha labaad maxamed cumar akiile waxaa si gaar ah loogu soo eedeeyey inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab iyadoo ciidamadu amnigu ay gacanta ku soo dhigeen asagoo wada gaarigii ku qarxay degmada xamarweyne gaar ahaan eeneeyada taariikhdu markay ahayd shan iyo tobankii bishii shanaad laba kun toddobiyo toban eedaysanaha saddexaad daa'uud maxamed cali waxaa lagu eedeeyey inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab una qaabilsanaa faafinta afkaartooda isagoo lacaga siin jira eedaysanaha koowaad iyo labaad markii ay qarxyada fuliyaan eedaysanaha afaraad waxaa lagu cabdulaahi ibraahim geesey waxaa si gaar ah loogu eedeeyey inuu ka tirsanaa kooxda al-shabaab una qaabilsan yahay soo jidejinta iyo iibinta gaadiidka qaraxyada lagu fuliyo isagoo al-shabaab u deji u soo dejiyey gawaaridii ku qaraxday maqaayadaha ka soo horjeedo maqaayadda ka soo horjeedo wasaaradda isboortiga iyo gaadhigii ku qarxay waddada maka almukarama saddexdii bishii toddobaad laba kun toddobiyo toban dood dheer kadib maxkamaddu markay dhegaysatay qiraalka eedaysane cabduqaadir abuukar shaacir uu ka hor caddeeyey maxkamadda inuu ka tirsanaa al-shabaab una qaabilsanaa sahminta iyo geynta baabuurta qaraxyada laga soo buuxiyey goobaha shacabku goobaha shabaabku doonayaan in ay qarxiyaan asagoo sahmiyey saddex meel oo kale ah maqaayad ka soo horjeeda hotel wehliye maqaayad ka soo horjeeda wasaaradda isboortiga iyo baar itaaliya oo dhammaantood ku wada yaala waddada maka almukarama markay aragtay maxkamaddu qiraalka eedaysane daa'uud maxamed cali uu ka horbixiyey garsoorka hortiisa kana hor caddeeyey inuu ka tirsanaa kooxda al-shabaab una qaabilsanaa faafinta afkaartooda markay dhegaysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la hor keenay maxkamadda mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor caddeeyeen in iyagoo ku howlgelaya xog ah in gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa la soo geliyey magaalada muqdisho sidaasna ay ku bilaabeen in ay dabagal ku sameeyaan subaxnimadii shan iyo tobankii bishii shanaad laba kun toddobiyo toban kadibna ay u suuro gashay gelinkii dambe in ay gacanta ku dhigaan eedaysane cabduqaadir abuukar shaacir iyo maxamed cumar akiilo oo wada saaran gaarigii la raadinayey sidaasna lagu xidhay labada eedaysane kadibna uu ku qarxay gaarigi gaarigii lagu qabtay eedaysanayaasha degmada xamarweyne markay aragtay maxkamaddu dhaqdhaqaaqa muuqaallada ay duubeen kaamiradaha lagu ilaaliyo amniga magaalada muuqaalladaas oo uu ka dhex muuqanayo eedaysane cabduqaadir abuukar shaacir oo ka degaayo gaarigii ku qarxay shantii bishii afaraad laba kun toddobayo toban maqaayad ka soo horjeeda wasaaradda isboortiga agagaarka wasaaradda amniga markay aragtay maxkamaddu dembi muujinta ah dukumiintiyo ay ka mid yihiin caddaymihii iyo qiraaladii laga qoro eedaysanayaasha liiska dadka shacabka ahaa ee ku geeriyooday kuna dhaawacmay saddexda qarax ee lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha saddex warqadaha lagu caddaynayo lahaanshaha baabuurtii ku qaraxday shantii bishii afaraad laba kun toddobiyo toban iyo saddexdii bishii toddobaad laba kun toddobiyo toban waddada maka almukarama maxkamaddu markii ay dhegaysatay doodda qareennada oo ahayd in eedaysanayaasha koowaad labaad saddexaad loo naxariisto loona eego sifaaraha dembiga fududeeyo eedaysanaha afaraadna xorriyaddiisa loo celiyo sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in kow dembiile cabduqaadir abuukar shaacir uu yahay dembiilo galay dembiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah labo maxamed cumar akiile waxay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'im saddex daa'uud maxamed cali maxkamaddu waxay ku xukuntay toban sano oo xabsi ciidan ah afar cabdulaahi ibraahim geesey waxay maxkamaddu ku xukuntay laba sano oo xabsi ciidan ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabilaahi towfiiq
isbitaalka daarudawa daynab how inta kukoytimay daarudawa hosbitaalnimay tayrarinantanjed daarudawa hosbital usmay daarudawa hostal leylilemay fola isbitaal daawo ngyaluwamay way diin diriko diinlay bilaaw shaba doohay doowalkiin tarow haaya damiinimo lanki diidow dugsi galay safar lanki ka daaytano hunguri weydiisidey cudur lanki iska dareemano deeroy daarudawa hosbitaal dadaal waljarwa ilow ka daramowkana alla iskule da'yar i bilaan dogow i eriir dhatiyo busho walaagi dadbaka dhiyow wal alla diidimaa udurada guud kulisho walsiinkuku daaweye ankudayma doronaateen daarudawa hosbitaal dictor aluunle ilmisay alla deersiiyey waaya aragnimo ka darsidii dr maxamed abshiraa meeleg diyaarkinka ee iyo weliba indhomalkii dayaayo galangnamaykii dadaaro kumbuyuutaro caalami ah oo jirooda degdeg ka sheegayan sida altrasom bikemistry ikan sheybaarka c b c ya meeleg diyaarkinka ee horay indeera daarudawa hosbitaal daarudawa hosbital farmashisee diyaara daawo
dhugansadayaal weli waliba dhugansadahay tana barnaamijka kulanka warsan idaacadda warsan u farsamadana koronto anin magaagay socdaal walina noola dareertana sideetun iyo sideed dhibic lama aalada satelliteka iyo live streamka adduunyada meelkastiisan ku roogdan waliba sanglena hamiinfayla xildhibaan cabdirashiid xidig oo ku mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya yaa sheegay intii galantilan giri dastuurka dowladda soomaaliya dad khurbarooge islamar ahaantaasna dastuurka sidii la fadaay la nansuubina xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka dowladda soomaaliya iyo weliuse sheegay intii inta badan dayacaad iyo la kulumahayaan xubno xildhibaanada markiiya dhammaadan mudaxileedyo weli saas oo kale usa madaxda kale ee dowladda federaalka soomaaliya sida madawiinaga ra-iisul wasaaraga iyo xubno kale ee uuse sheegay intii megangeliile kasiow dalka banaanjay taasin taasin yeesheentii intii dastuurka sidii la fadaayna nanqaabayna walin uuse sheegay intii muhiimata intii xildhibaanada wakhtijo dhamma dii lanka faa'iideeya hoolo kale oo dalka markaasi guddiyada madaga bannaan iyo sidaas oo kale sidii walanku qobada lahaayeen ammaanka dalka soomaaliya cabdirashiid xidig oo arrimogasi oo arrimo kale ku hadalaay waliba adile isku mid tahay waxaan rabaa inaan soo jeediyo golaha u soo jeediyo waxaa jira mas-uuliyiin muddo badan dalkan ka soo shaqaynaya oo marxalado badan ka soo saaray oo xildhibaanadii hore ka mid yihiin guddiyada qaranka ee la samaynayo xildhibaanadii hore in mudnaan laga siiyo waa lagama maarmaan xildhibaanadii hore baarlamaanka waa ka baxeen dabcan innaguna waa ku jirnaa hadda waa ka bixi doonaa madaxweynayaasha waxaa la yidhi automatic bay baarlamaanka u gelayaan ra-iisul wasaarayaashii hore dubay iyo meelaa la dejiyaa xildhibaan baa tahay markaad xilka ka degto wax dambe oo lagugu safalayo oo aad qaban kartaa ma jirto ka bacdina waxaad noqonaysaa qof suuqaas iska jooga waxaan soo jeedinayaa golaha u soo jeedinayaa shaqooyinka dowladda iyo guddiyada qaranka iyo howlaha la qabanayo xildhibaanadu inay briority lahaadaan oo mudnaan yeeshaan oo qofku markuu xildhibaan ka dego oo waddankan uu soo ka soo shaqeeyey mar baa qofka xildhibaanka ay waddankan inuu ku noolaada ay dhibaato ahayd haddaan xilligaa xildhibaan lasoo noqonina maanta lama soo gaareen xildhibaanada waxaan u soo jeedinayaa in guddoomiye ay noqoto qaraar baarlamaan laga sameeyo oo nin qof xildhibaan hore ah ama gabar ha noqoto ama wiil ha noqote hadduu soo wada codsadaan waxaan arkaynaa hadda dastuurkan hadda ka hadlayno oo walaasheen aan leenahay loo ansixiyo diaasboro fara badan baa la keenay oo aan dastuurkan ogeyn meeshuu soo maray in la keeno in in la keeno oo diaasborada aqoontooda laga faa'iido waa lagaba maarmaan laakiin ma ogaayeen dastuurkan maxaa ka horreeyey charter baa soo jiray dastuurku meelgaaraa soo jiray xagguu soo maray waxaa ka fahma badan oo ogaan kara meesha dalkan uu u baahan yahay qodobada laga doodayo ma aha inta la jooga in la yidhaahdo eh, tikid baa la iisoo gooyey oo la ii keenay xamar oo kuwi kuwo ka muhiimsan oo ka aqoon badan oo ka garasho badan baa xamar jooga oo dalka soomaaliya jooga oo horeyna uga soo shaqeeyey guddoomiye waxaan soo jeedin lahaa xildhibaanadii hore in aan siino mudnaanta waxaa la mid ah oo iyagana loo baahan yahay inaan meel saarno odayaashii dhaqanka ee baarlamaankan soo qoray boqol iyo soddon iyo shanta ahaa iyo kuwii ka dambeeyey ee lagu daray mudnaan waa inay yeeshaan waa inay mushaar yeeshaan waa in meelay aadaan ay haystaan waa la dilaa inta la dilay ciiddaasay ka badan tahay guddoomiya waxaan soo jeedinaynaa dadkii dalkan mushkuladiisa ka soo qayb qaatay ee bannaanka wada daadsan inteenna meeshaan ku xaraysanna berrito teeramku waa dhammaanayaa marka uu dhammaanada kulli bannaanka laydin wada tuuraya saraakiil ciidan baa ku jirta oo ciidamada hoggaamin karta waxaa ku jirta maxaanku idhaahdaa mas-uuliyiin kale oo brofesorro ah ku jira waxaa ku jira dad maxaanku idhaahdaa eh, wada akademiya ka buuxa waxaan safiiro guddoomiyeyaal gobol guddoomiyeyaal degmo dadkan baarlamaanka ku jira marka ay ka baxaan waa in mudnaan la siiyaa kuwa baarlamaanka ka baxay ee bannaanka jooga ee walaashan muumina ay ka mid tahayna waxaan qabnaa in la siiyo boosaska qaranka ee muhiimka ah ee ay geli karaan sababtoo ah qofku maanta markuu xildhibaan yahay halkan marka uu ka baxo albaabkaa ka baxo khalaas ee suuq waa lagu sii daynaya guddoomiya waxaan soo jeedin lahaa waxaa la mid a dadka shaqaalaha baarlamaanka ee ka shaqeeya experience waa wada parliamentarian sida loo dooda waa yaqaanaan sharciyada sida loo sameeyo waa yaqaanaan wax badan bay dalka kusoo kordhin karaan marka dadka xogogaalkaa dalkan ha loo dhiibo mas-uuliyaddiisa walaasheen muuminana ha ka bilaabato ayada aynu ku ixtiraamno qof kastoo xildhibaanana markuu baarlamaanka ka baxo meeshuu geli lahaa waa inay sii cad tahay oo waa maagaasimo noqdaa ama maareeyo noqdaa ama safiir noqdaa ama qunsul noqdaa ama uu shaqo kala qabtaa oo dalku leeyahay la mid odayaashii dhaqanka waa inaynu meel saarraa oo qaraar baarlamaan uu soo baxaa odayaashaasna waa in meel la saaraa waa mahadsantii
aflah specialist hospital isbitaalka gaarka ee afla
ilmu wahado laantisna egango aadaneegan baahanyi afla isbishaaristi hosbitaalna caafimaad iliisu ambadan isbitaalki lan oomanayo afla isbishaaristi hosbitaal abshir'i ijaaba eebigan hanin adeejiyo aflah specialist hospital ini ilbaabadiis dhaydhowolaka ballaga idlay ku dhuuridii oloolalay ku i dhuuridii eredlay ku dhuuridaaba caafimaad eebagaa qaba ilow adeeg caafimaad oo kumbad ee meelalakiinka diyaariyo aflah specialist hospital bukaan ho eta aflah specialist hospital ho ada bukaan weda aflah specialist hospital bogshay gal baarta baarto aflah specialist baarta baartidiis mayba ku mid aha surgery department qaybta qalinka pediatric qaybta awlaada oti qaybta digtoorka fadheeda udulka ankash
waagaag dhegeystayaal waliba hasla deernayay qodobada inka dambe iyo barnaamijka kulanka warsan wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka soomaaliya waliba xaruntu wasaaradda gaashaandhigga geekiya kala kulantay saraakiil ku dareeri midooda yurub wakiilo ku dareeri midooda yurub iyo wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya waliba geekiyo seedana wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka soomaaliya taasi oo dayactiriyo kusuubiyan midooda yurub ergeyga midooda yuruba anrooga dalka soomaal iyo wasiirka gaashaandhigga saraakiil kale iyo waliba kormeerka suubiyana dhismo wasaaradda oo dayactirla kasuubi wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalk soomaaliya yaanka mahadnaqi midooda yurub sida wanaagsan yaan garab teeganta dowladda federaalk soomaaliya mas-uuliyiintii meelasi ku hadalay waliba aan iska jarana xubno ku dareeri midooda yurub iyo wasiirka wasaaradda difaaca ee dowladda federaalk soomaaliya maxamed mursal walina iyo sheegayna sidatan receiving us, for receiving the European Union. We're very happy to be here in Villa Gashandika. Now, this is a, a very auspicious time because it coincides as well with the appointment of the new Minister of Defense and Honorable Minister. Congratulations for your new appointment. This is a very central, crucial role, and you have a lot of challenges ahead. Um, But I think the most important thing, before I introduce our Deputy Secretary General, uh, that w- I'd like to say is that the European Union has been a long-term partner of Somalia. We have been here throughout the 20, the last 25 years, the very difficult times, and we intend to continue to be your long, long-term partner. We have been uh, reliable over these years, um, and we will continue to support and work a very important agenda of strengthening the security of Somalia with the ultimate objective, as the DG said, of what we've seen in the neighborhood, of providing a better life for all Somalis. So if I can introduce our boss today, the, se- the Deputy Secretary General of the, uh, the, the external part of the European Union.
high officials from the Ministry of Defense, Ambassador, uh, General Adis, uh, colleagues and, and friends, ladies and gentlemen. Uh, quite an honor to be here today and to have participated in this ceremony inaugurating uh, the new premises of the Ministry of Defense. And as uh, the Ambassador, Ambassador Lorenzo said, um, certainly we consider um, this uh, ministry as a key element in the reconstruction of Somalia and bringing stability uh, to Somalia and, uh, and a key role to bring also the oversight uh, um, of uh, the government, civilian oversight over armed forces. Um, Mr. Minister, I would want to start by congratulating you on, on your appointment uh, and to wish you uh, all the best in these new responsibilities. And uh, we certainly look forward in the European Union to work with you and all of your team. Uh, this ceremony could not be more timely. In fact, uh, yesterday, uh, the government, regional authorities, and key security partners convened at the Security Conference to agree on the urgent need to accelerate the build-up of the Somali National Army and to transfer security responsibilities now assumed by AMISOM to the Somalia security forces. The European Union uh, fully supports this process as the main financial contributor to AMISOM, a key provider of training to the Somalia National, National Armed Forces, and a key partner to the police forces and in maritime security. Our relation with the Somali National Army is very close. Since 2010, our EU training mission has worked alongside the Somali National Army and trained a total of 5,000 soldiers. I am glad to count with the presence at this ceremony, as I mentioned before, of UTM Commander Brigadier General uh, Pietro Adis. And I would like to commend his work side by side with the Somali National Army. As we had the opportunity to discuss yesterday at the conference, a professional and efficient armed forces require more than manpower and equipment. They also require adequate processes and civilian oversight that renders them accountable to the government and to the people they serve. And this is precisely the rationale and main objective behind this project funded by the European Union that brings us today here, to build the capacities of the Ministry of Defence so that it can fulfil its responsibility of civilian oversight towards the, Somalian, the Somalia National Army. In doing so, the European Union expects to continue contributing to the reform of the security sector in Somalia. I am delighted to welcome you together with my core staff and the Defense Committee of Parliament to Villa Gashandiga and to host the EU delegation that have came from far to be here today. I am committed to have transparent and accountability financial, logistical and procurement uh, system for the need for the, this system is now vital. The current system we have are easily corruptible. We thank you for your support in the security sector by role reform. With the new biometric registration of 60 battalion in Villa Somalia, which from now forward will be paid electronically.
we are looking forward to discuss how to take the process forwarding to other sectors. Let me take this opportunity to thank you for your support and for being here to see the impact of the project you invested in. Thank you very much. Ambassadorka iyo delegationka kale oo la socda waa u mahad celinaynaa runtii E- au waxyaabaha ay halkan ka qabatay oo wasaaradda gaashaandhigga ay u qabatay waa wax micno weyn ku fadhiya micnona u samayn doona wasaaradda gaashaandhigga qalabka halkan yaalla dayactirka lagu sameeyey guud ahaan wasaaradda gaashaandhigga waxay eh, wax weyn ka tari doonaan ma ay ka qayb qaadan doonaan hawsha u taalla wasaaradda gaashaandhigga khaasatan dhinaca ee la shaqaynta dadka sibiliyanka ah ama ciidanka iyo sibiliyanka wada shaqadooda runtii waa waa wax lagu faano eu in mashruuc halkan tayadiisi ay dhan tahay ay u dhammaystiran yihiin wixii qalab ahaa oo casri ah oo maanta loo sameeyo ama loogu deeqo dowladda soomaaliyeed waa arrin aada muhiim u ah annaga dhinaca annaga waxaan ballan qaadaynaa in qalabkaan aan- aan la dayacin xaruntan iyo qalabkaba aan la dayacin runtii arrintii kale oo aan rabo inaan ka hadlo waxay tahay soomaaliya burburka siduu u dhacay eu way saboorti garaynaysay dowladda iyo shacabkaba waxaana lagu xantaa in waxaa naga soo baxa percentagekoodii aad ay u yar yihiin inta nala geliyana aad ay u badan tahay waxaan rajaynaa arrinkaas isbeddel in la samayn doono sanadka 2017 wuu dhammaaday waxaan filayaa mar haddii laga hadlayo een, isla xisaabtan ama corruption in lala dagaalamo marka laga hadlayo laga hadlayo transparency iyo accountability laga hadlayo waxaan u malaynayaa isbeddel ugu yimid waxaan u ballan qaadaynaa alaabtan faraha badan oo lacagta faraha badan la- ee la- lagu bixiyey inaan la dayaci tiri do- la- la da- la dayaci doonin insha allah laga faa'iidaysan doono waddanku wuxuu u baahan yahay human resource u baahan yahay dad wax bartay inay joogaan alaabta halkan aan ku soo aragnay waxaa lagu baran karaa wixii la doono waxaana loo sheegay contract in la bixiyey oo jaamacad jaamacadaha ka mid ah halkan ay joogto si ay u barto shaqaalaha ee- ee maadooyinkii loo baahnaa oo accountinga ay ka mid tahay iyo waxyaabo kaloo muhiim u ah in wasaaradda iyo ciidankuba ay ay ka shaqeeyaan marka een, ah, runtii markoowaad iyo labaad iyo saddexaadba eu waa u mahad celinaynaa aad aad umahadsantiin
بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين العامل جنرال فرنيجر أرولا أغليوغ حفيزة إي إلو إي العامل abshirsada iidoysada is aroosamadu waan istarayha arwadi liin oomanayay inbadan unusugaani arwo alla aamin general farneejar bay dhowaniin kuwaytay alaab wareegwayku oombahi ila walijeeda uurkaana ankoona alaab wareeg ebadseeba arlaadan leenka aragna ariitii ada andhagtooba madii uloosee ismootiyoona haato iritoonku bahaanee obow obowdhay ka guraasa hoo ada daneeyaasa adduunya yamaberiwaaha aradaa qanciisoy arwo alcaamin mudoo hanku edeed
waa gaag dhugoonsidayaal waliba isdadeernay qodobkiinka dambe iyo barnaamijka kulanka warsan madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geele xaaf iyo waliba isuku hadalay wada hadaladii ahlu sunna wal jamaaca iyo seedowjay degmada dhuusamareeb ee gobolkaas madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geele xaaf yaa sheegay intii wada hadaladii dhexmaray usi ahlu sunna wal jamaa guul weyn iyo ha ku deereen isla marxantaasna qodobadii ha ku bahi la dhaqangeli doona wal inuusa sheegay intii heliiskan iyo garwadeen ku hayeen lamada dhinaba meelay insaraytan iyo deerseen isla marxantaasna hoob laka guulaysada uleysada siyaasadeed ee galmudug haysada wal badan lagu qabado doona axmed ducaale geele xaaf madawiinaga maamulka galmudugga oo arrintaasi iyo arrimo kale ku hadalay waliba hadalada isku mid tahay annagoo se galmudug maalmahan guul ba- fiican baan gaarnay alxamdulilahi rabbilcaalamiin oo ah ahlu sunna waljamaaca aad iyo aad baa maaragtay shir toban shir socday baa nooga socday jabuuti madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo eh, igad iyo s s f kulligood way kaga soo yaro qayb qaateen maanta guul fiican ayaanu soo gaarnay insha allahu tacaala bishaan intay dhamma intaysan dhammaanna waa soo siyaaranaynaa dhuusamareeb insha allah marka waa arrin eh, dhinaca nabadgelyadana gacan naga siinaysa weeye oo awal waxay ahayd dariiq naga xiran laakiin dariiqii hadda waa dariiq wuu noo furmayaa dariiqa oo ilaa hiiraan ilaa maaragtay puntland wuu isku furmayaa waxaa naga xiran keliya buulabartiga beledweyne intaas umaan u baahannaa inaan furno ayadana waa furi doonaa si dalkao dhan isugu furno dhibka ugu weyn oo dagaalada naga haystaa waa dariiqyada xiran sida kuwa xamar u xiran yihiin baa kuwa dibadduna u xiran yihiin
waa hagaag dhugunsadayaal qiimo iyo gadarinta leh barnaamijkii kulanka warsan oo oogiisan ku dhugunsadaaseen idaacadda warsan ee magaalada baydhabo ontaninkeegii barnaamijkan diusa dareeri walibaha siin saaray waana siinla dareeri ay anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed soodaala tangiintii barnaamijkan barnaamijkii dambe una reedunku kulmaana saaxiibada barnaamijka kulanka warsan oo iska duuban oo siinku kutabaayaan sidiyo nabadgelyo idii barnaamijkan dhugunsan waliba redninkuwala korana barti internetka una kalena warsan radio com